barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba heerarka efimyada ee geeska afrika iyo weliba caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha juun waa labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayneed ku dhegaysan doontaan idaacaddayadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku sugan degmada hobya oo helay qalab wax weyn ka taraya oo fursado shaqo ay ku heli karaan
waxaan ka shaqaynayay afar iyo toban sano baahi weyn aan u qabnay sababtoo ah annagoo darsan dad iska danyaraan nahay oo iska xoogsataa oo motooro dad ay leeyihiin ku shaqeeya qalabkana loo keenay waxaa weeye motoor iyo shamaag iyo jilbo iyo tallaagadii aan ku keensanayn oo aan ku suuq geysanayn marka niyow baahida aan qabnay waxay ahayd aad baan ugu baahnayaan qalabka hadda hay-addu ay noo keenteen waana ugu mahad celinayna hay-adda
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan soomaalida nairobi oo walaaca ka qaba koox isku xidhan oo dhallinyarada magaaladaasi ku dhiirigelinaya inay tahriibaan isla mar ahaantaasina ganacsi ka sameeyaan
dad hadda ku caadaystay inay dhallinyarada ka ganacsadaan oo dhallinyartii iskuullada dhiganaysa xitaa qaarkood hadda ay bilaabatay in dhallinyartii loo ballanqaado ilaa in laga bixinayo qarashkii ilaa meeshuu doonayay uu ka tago kadibna dhallinyartiisi ay u wadaan ay liibiya ku shubayaan oo magafe ay u dhiibayaan kadibna ay dhahayaan dadkoodii ninkaas lacaga ee dulsaar ay weydiisanayaan iyo wixii ay ku wada mariyeen xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kaloo aad u xiiso badan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamina oo duhurkii maanta ka dhacay xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir weerarka ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana uu burbur xoogan u geystay xarunta degmada wariyaha v o a ee muqdisho ayaa sheegaya inuu arkay midadka ilaayo lix ruux oo daadsan halka qaraxu uu ka dhacay ma jirto ilaayo hadda cid ka tirsan maamulka degmada ama dowladda soomaaliya oo ka hadashay qaraxan oo dhacay abbaara kowdii duhurnimo ee xilligan magaalada muqdisho otto wambier oo ah arday u dhashay dalka maraykanka islamarkaana ku dhowaada sannad iyo baadhkuuriyada waqooyi ay maxbuus ahaan u haysteen ayaa geeriyooday sida ay shalay galabnimadii shaaciyeen qoyskiisu wambier ayaa maraykanka ku soo noqday toddobaadkii hore isagoo koomo ku jira dhakhaatiirta magaaladiisa cincinnati ee magaalada ama waan idhaahdo gobolka ohio ayaa sheegay in labayo labaatan jirkani uu la ildarnaa dhaawac dhanka maskaxda ah markii uu ku sugnaa kuuriyada waqooyi balse macadda waxaa sababay dhaawacaasi kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in wambier uu koomo galay waxyar kadib markii lagu xukumay in uu hoteel ku yaala kuuriyada waqooyi uu ka xaday sawir siyaasadeed bishii maarj ee sannadkii hore
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a sida aad goordhow wararkeen aad ku maqlayseen goordhow muqdisho waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ba isugu jira qaraxaasi waxa uu ka dhacay xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa goobta qarax uu ka dhacay gaaray hadda ayuuna khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdiqaadir haddaadna maqasho bal sidee wax u dhaceen sharaxaad naga sii
inkastay xilli hore tahay waxaa qarax weyn oo khasaare dhimashay dhaawac iyo burbur weyn jirto ka dhacay xarunta degmada wadajir qaraxa waxa uu ka dhacay gudaha degmada oo la sheegay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay inuu gudaha soo galay kadibna uu qarax weyn geystay dad goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xilliga howlo badan oo mashquula degmada gudaheeda ay ka socdeen waxaa jiray ururka dhalinyarada degmada ururka haweenka iyo maamulka degmaduba waxay ku sugnaayeen xarunta degmada howlo ay halkaasi ka socday tirada dhimashadu hadda sagaal qof ayay gaaraysaa ilaa iyo lix qof oo kamid a aniga ayaa indhahayga ku arkay oo goobta markaan soo gaaranay qaarkood dadka dhismayaasha ayaa ku dumay oo laga soo hoos saaraya dhismihii degmada wada jiro inta badan guud ahaan hadda burburka oo wada saameeyey dadka dhaawaca waxaa kamid a gudoomiyaha degmada wada jir oo isagoo dhaawac soo gaaray marka waxa halkan ka muuqda waxa waaye waa jirka dadka bini aadamka iyo guud ahaan maarata burburka dadka soo gaara marka marka halkan waxaa yaala aad fiirisa xaaladda guud ahaan waxa waa meel dhiig iyo burbur guud ahaan uu saameeyo dadka dhismaashu waa laga soo saari waayo waxaana hadda la amrayaa in gaadiidka cagaf cagafka loo yaqaana la geliyo dhismaasha burburay halkaas ayaana meydad badan ay taallaa marka waxa meesha ka jiro markaad fiirisa waa xaalad aada u adag waa tahay e waxaad sidoo kale sharaxaad naga siisaa sidaad ka dhawaajisay guddoomiyihii degmada ayaa ka mid ah dadka waxilada kasoo gaartay dhaawaciisu waa sidee e maxaase hadda dadka dareenkooda uu yahay meesha jooga
halkan waxaa joogo dad dhammaantood wada ilmeynaya dad eheladooda raadinaya meydadka in la garta ayaa adag oo qaraxaya aada u saameeyey dhalinyarada dadka qaarkood dhaawacyada ahaa way shoogsanayeen ayagoo oynaya hadlaya waxay sheegayaan aysan ogeyn bay halkan joogaan dadku iyo ciidamada amnigu aad bay isugu dhiban yihiin markaad fiiriso dadku waxay raadsanayaan meydadkooda iyo meeshan daadsan halka ciidamada ammaanka iskubayaan in dadka la sameeyo oo maaragtay xaaladaas si marka markaad fiiriso xaalad aad u adag ayaa halkan ka jirto waxaad maqlaysa codadana dadweyne dhammaantood oynaya oo midadka dadka raadinaya waxaa meesha ka dhacaya culaska badan oo dadka sidoo kale aadka u saameeya waxa waaye in burburkii dhismihii degmada wadajir guud ahaan ay burburtay lana sheegayo in markii intuusan qarab o dhan koor dad ay ku shirayeen oo hoola ka socdeen oo la aaminsanay dadkaasi inay dhismaha burbura hoostooda ku jiraan islamarkaana adkaatay in gacmaha lagu qaado marka waxaa meesha ka jiro waa waa oo culayska badan keenayo waa burburka xooganaa meesha ka dhacay waa tahay cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal wixii kusoo kordhaa weerarkaasi ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta degmada wadajir idaacadaheenna dambe ayaad ku dhegeysan doontaan sida aad maqlayseenna cabdiqaadir waxa uu ka hadlayey weerarkaasi oo khasaaraha dhimashada uu hadda sii marayo ilaa sagaal qofood ayna suuragal tahay in intaasi uu ka bato wixii dhegeystayaal kusoo kordhaa idaacadaheenna dambe ayaad ku dhegeysan doontaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal yar weliba rabadaan wanaagsan ayaan mar kale idin inay meel kastoo aad joogtaanba haatanna hobyo dhallinyarada kalluumaysatada ee ku dhaqaana degmada hobyo ayaa barnaamijkii aanu hore uga soo duubnay ku sheegay in baahida ugu weyn ee haysata ay tahay inaanay haysan qalabkii ay ku kalluumaysan lahaayeen iyo weliba qaboojiyayaashii ay ku kaydin lahaayeen marka ay kalluunka soo saaraan intaaan la iibsan dhallinyaradaasi ayaa toddobaadkan nasiib u yeeshay in kaalmadii ay dalbadeen ay ka helaan hay-adaha gargaarka waryaha-ada cabdiqaadir aan idhaahdo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa u waraystay cabdiqaadir galoof jaamac iyo cabdiraxmaan siciid yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi kalluumaysatada ah walaal qalabka nala siiyey wuxuu bilowgiisu noqday tallaagada qaboojiyaha loo yaqaano wax lagu keydsado iyadoo nala ballan qaaday alaabtii kaleeto ayaad motoorkii iyo qalabkii kaleeto shabaqa in dhowaan nala keenayo waa ku faraxsannahay hay-adda i c r c howlaha ay noo bilowday waxqabadka ah oo iskaashatadana kalluungaadka ay u bilowday iyadoo lagu jiro xilli marxalada adag laskaga jiro jiidaal iyo ay ka jiraan deegaanka laakiin nolosha ay ku jirto badda xaggeeda wax soo saarka kalluumaysiga xilligan noloshiina ma ku filan yahay oo ma dabooli karaa baahidiina ninkii qalab u haysta dhammaystiran noloshiisa waa kaafisaa laakiin inkastoo ay weli xagaay lagu jiro xagayguna uu yahay xilliga micnaha dadka ay u yaqaanaan badxiranka laakiin anaga deegaanadeenan ayso badxiran ka ahayn nolosheenna waa ay tahaba baddu maalintii la geli karo in laga soo saaro karo nolol maalmeedka ku filan qoyskaas tallaagadaha laydiin qaybiyey ee la rabo in ay wax idiin keydiyaan magaaladan xaaladeeda dhinaca korontada aada bay u liidataa bal sidee isu waafajinaysaan wax soo saarka kalluumaysiga keedkiisa iyo korontada magaalada
walaahi tallaagadahan iyo soolarada noola keenay annagu aqoonteeda waa nolo sheegay siminaaraana u qaadanaynaa sida nolo sheegana waxaa moodaa nolosha nolol maalmeedka maantii lasoo saaro wixii la cuno maahana wixii kaleeto aa ku iibsamin kayd wixii aa ku kaydsanay haddaad haysan waa dhibaato tani laakiin waa mid noo anfici karta in wixii micnaha annaga nolosheena ka hara in ay noo kaydi karto in allaale intii muddo ah dhalinyaro badanna waxaa jirta deegaankan iyo deegaano ka agdhadhowba ku nool oo hamin jiray inay ka mid noqdaan kooxaha burcadbadeeda ah inkastoo muddooyinkii dambe aysan falalka burcadbadeednimada deegaanka ka jirin dhalinyaradii burcadbadeeda ka mid ahayd ma idinka mid noqdeen oo kalluumaysigii iyo waxsoo saarkii badda ma aaminen in noloshooda ay ku dabooshaan
way aamineen noloshu inay tahay qof walbaa inuu xooggiisa miro ku raadsado ee aysan ahayn inuu wax afduubto afduubkaana owl iyaga ragga dhallinyarada waxaa u geysay in la xalufiyey deegaankoodii oo ay ka shaqaysan waayeen dooyo ka awood badan oo hub wata oo si sharci daraa waddanka ugu kalluumaysta inay ka eriyeen kabacdina ay dhallinyartana qiiro u galeen haddii ay dowladdii dhexe iyo tii hooseba ay isku abaabuleen in ay wax ka qabtaan dadkaas burcadka ah oo waddanka usoo shaqo tegay in ay cabasho adduunka gaarsiiyaan oo waddanka laga saaro dhallinyartii waxay u fakereen in ayse cawaaqib xumo ay tahay haddii ay kusii jiraan hawshan ay la fogaanayso noloshan weyn oo lacagta badan iyo wax kala qaadanayo inay la fogaanayso berrina ay mustaqbal xumo u noqonayso markii ay qadka ka baxaan dadkan sharci darrada waddanka u yimi nin walbaa marka noloshiisa inuu kusoo celiyo booskiisii horeeto ahayd muruqmaalka ayuu danta biday waana kusoo biireen nin walbaana waa isdhiibay ogaalkaaga ma jiraan marka dhalinyaro haminaysa inay burcadbadeedii dib ugu laabtaan
may may maya wax u dhaqdhaqaaqaya iyo wax hamigaas ku jiraayo ma jiraan dadku bulshadahay nin walba ee maanta wuxuu arkay wixii uu horey usoo qaban jiray inaysa wax raasumaala uusa ka helin ay dhibaato ugu korodhay marka nin walba wuxuu taagan yahay ilaahow ha igu celin haddii maanta aaba ka badbaado inaa xabsi galay in ay nafsadeyda u go-do haddaaba kasoo badbaaday cabdiraxmaan kalluumaysatadaad ka mid tahay imise sano ayaad ka shaqaynaysay badda iyo xilliga kalluumaysiga
waxaan ka shaqaynayay afar iyo toban sano oo waxaan ahaa kaluumaysatada ka kaluumaysata degmada hobyo waxaana ka shaqayn jirnay hadda u badan waxaan ka shaqaynaa waxaa weeye aragoosto iyo malaay iyo libaax haddana xilliga hadda waxaa lagu jiraa xilligii laga shaqayn jiray libaaxa lagu jiraa
qalabkan hadda laydiin keenay muhiima idiin ahaa oo baahima u qabteen baahi weena u qabnay sababtoo ah anagoo adarsan dad iska danyaraa nahay oo iska xoogsataa oo motooro dad ay leeyihiin ku shaqeeya qalabkana loo keenay waxaa weeye motoor iyo shamaag iyo jilbo iyo tallaagadii aan ku keensan lahayn marka hadda waxay kusoo aaday xilli aan u baahnayn anagu waxaan iskana dad iska xoogsataa oo shaqaysta haysana qalabkii badda ee uga shaqaysan lahaayeen haddana hadda hay-addu waxay noo keentaa fanijiyeerkii aan wax ku keensan lahayn oo aan ku suuq geysan lahayn marka ni baahida aan qabnay waxay ahayd aad baan ugu baahnayeen qalabka hadda hay-addu ay noo keenteen waana ugu mahad celinayna hay-adda xataa haddii xataa suuqgeyn la yiraha xataa tallaagadii aan ku suuqgeysan lahayn xataa waa haysana nin dhalliyaraa tahay degmada hobyaad ku sugan tahay kalluumaysiga iyo bal wax soo saarkiisa ka waran nigo haddii hadda waxaa lagu jiraa xilli xagaa lagu jiraa kalluunku xilli xilli buu leeyahay xilliga guu oo kaleeto waa kalluunku waa fiican yahay laakiin hadda waxaa lagu jiraa xilli xagaa lagu jiraa malaagu uu iska yaryahay waxaa xilligan fiican oo laga shaqeeyaa waxaa weeye libaax
dhalinyarada qaarkood waxay aaminsan yihiin in badda aysan ahayn wax laga shaqeeyo ama shaqada midda ugu dhib badan ee la qabto dhalinyarada fakerkaa qabta ka war wallaahi fakerkaas dhalinyarada qabta waa faker qaldan weeye baddaani shaqadeeda qofba wax weeye hadda dhalinyarada qaarkood qaar waxay bartaan jaamacadeed bartaan qaar waxay bartaan iskuulaad iyo waxba qaar waa saxafiyiin annaguna waxaan nahay dadka badda ka shaqadeeda bartay shaqada baddana waa shaqo aada u fiican oo hadeertaan shaqo dhib badan maahan haddii aad baratidna noolmaameedkaaga iyo iyo inaa hataa wax ka dhigatid way kuu suurtogeli karta qalabka marka hadda laydin siiyey ee hadda aada baahida u qabteen ma yahay mid idin anfacayo haa aad iyo aad aad iyo aad hadda hadda qalabkana la siiyey waa motoor iyo talaagidihii iyo shabaqyadii waxaana jecel laha haddii ilaahay idmo oo ilaahay nafta uu noo deysto inaan xilligan xilligiisa kaleta aan aan matoor halkii motoor ama laba kaleta inaan kusii siyaadino oo aan shaqada sii badno si aan uga baxno dadkii aan u shaqaynayno anagoo aan annaga nafsad ahaanteenna hantidii hadda nala siiyey inaan si fiican ugu shaqaysano aan kasii mari dhalino oo aan motooro kaleta iyo qalab kale sii siyaadino xilligan haddii xagaa ay tahay goormay badda furmaysaa oo aad damacsantiin inaad gashaan hadda waxaa lagu jiraa bishii lixaadaad lagu jiraa waxaa baddu ay furmaysaa bisha tobanaad bisha tobanaad kabacdina ayaan shaqo gelaynaa oo waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay qadaro aragosto
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq islamarkaana waxaa uu wareysanaya cabdiqaadir cabdiwaaxid cabdiqaadir galoof jaamac iyo weliba cabdiraxmaan siciid yuusuf oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqaana degmada hobyo ee kalluumaysatada iyagoo ka warramaya qalab dhinaca kalluumaysigoo la siiyey waa tahay sharwacow markana dhegeystayaasha waan isku soo laaban doonaa aynu ku yara nasano dhinacii qhasiidooyinka
qofkii maanta roogow lagu raagi maayee ramadaanta soomo shaydaan ha raacina
ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegeystayaal anaguna mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba duurnimo wacan oo wanaagsan waxaan ku guda jirnaa idaacadda iyada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aan xubintii ciyaaraha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha aan ka codsado jamaal axmed cismaan oo stuudiya igu heliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno madaxweynaha naadiga real madrid valorentino brez ayaa waxa uu sheegay inuu ka hadli doono mustaqbalka ciyaaryahanka naadigaasi christian ronaldo marka uu dhammaado koobka confederation kaabka brez ayaa ronaldo waxa uu keenay sanadkii markaas uu kula soo wareegay rikoor cusub oo taariikhda markaa galay waxaana valentino brez uu sheegay in uu ka hadli doono mustaqbalka ciyaaryahankaasi keliya marka uu dhammaado koobka confederation kaabka hadda socdo ronaldo oo labayosoddon jir ah ayaa doonaya inuu sbain isaga tago kadib markii lagu eedeeyey arrimo la xidhiidha inuu wax isdabamariyo oo dhinaca shuuraadka weeraryahanka waddanka portugal u dhashay ayaa hadda ruushka ku sugan waxaana uu saxiixay qandaraas shan sana gaaraya bishii nofembar ee sanadka oo naadiga kubadda cagta real madrid uu kula joogayo ha yeeshee hadda waxaa lala xiriirinayaa inuu dib ugu laabto naadiga manchester united waxa uu sheegay in wax keliya uu malaynayo inuu ronaldo ka dhihi doono ay tahay in hadda ronaldo uu yahay ciiryahan real madrid ka tirsan sidaas waxaa yidhi bress oo dib loo soo doortay isniintii dacwad ogayaal sbaanish ah ayaa waxay ronaldo ku eedeeyeen inuu isdabamariyey malaayiin yuuro intii uu joogay naadiga kubadda cagta real madrid markaasoo ronaldona uu arrinkaasi beeniyey kuna khasabtay inuu ku dhawaaqo inuu ka tegayo sbain guud ahaanba naadiga liverpool waxa ay ku dhowdahay inay la soo saxiixato ciyaaryahan maxamed saalax oo ay doonayso inay rooma kala soo wareegato oo hadda lacag gaaraya afartan milyan oo lacagta ganiga starliinka ahi ay doonayso inay kula soo wareegto liverpool ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahankaasi in ay ku xoojiso weeraryahandhinaca weerarka naadiga kubadda cagta liverpool oo horyaalka dhowaantan bilaami doona heshiiskaasi oo noqon doona mid qaali ah islamar ahaantaasina rikoor cusub naadiga u noqon doona ayaa waxa uu ka sara mari doonaa heshiiskii naadigaasi u yaalay ee hore ay kula soo wareegtay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara andi carol sanadkii ka oo gaarayay milyan ganiga starliinka saalax ayaa qaahiro ka soo duulaya isagoo londonna tijaabo caafimaad talaadada maanta ugu mari doona naadiga liverpool naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay doonaysaa in si ay ula soo saxiixato ciyaaryahan hector bellerin oo naadiga arsenal u ciyaara inay naadigaasi siiso ciyaaryahan rafinha iyadoo milyan ganiga starliinka hayna sidoo kale naadigaasi doonayso in ay ku gado ciyaaryahankaasi si uu uga tago naadiga kamnu ka ciyaarta waxa ay arsenal markaasi doonaysaa inay ka dhaadhiciso inay iibiso hector bellerin iyadoo doonaysa in rafinhona uu markaasi heshiiskaasi uu qayb ka noqdo waxaa la sheegaya qaab ciyaareedka ciyaaryahankaasi rafina in ay suuragal tahay inuu soo jiito arson finger oo arsenal leeliya ha yeeshee ganrisku waxa ay ka xagajiidayaan inay iska iibiyaan ciyaaryahanka waddanka sbain u dhashay ee dhinaca midig ee difaaca uga ciyaara naadigaasi balorian xagaagan xidiga naadiga chelsea nemanja matic waxa uu isaguna uu u kulul yahay naadiga manchester united uu wareego kadib markii uu wadaxaajood ama uu wadahadal dhex maray isaga jose marino sidoo wargeyska daily mail uu qoray manchester united ayaa waxay doonaysaa in eric dyer ay sidoo kale ku doonayso in heshiiskaasi matich ay kusoo xergeliso waxaana labada dhinac ay wadaxaajoodyadooda ay yihiin kuwo wada socda iyadoo yuventusna ay sidoo kale ka mid tahay kooxaha la xiriirinayo inay ciyaaryahankaasi nemanja matich ay markaasi soo xergeliso dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynu joogto
jamaal axmed cismaan iyo weliba xubintii ciyaaraha dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno gebagabadii amaba qaybihii ugu dambeeyey idaacaddayadan duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu dhegaystayaal ku jirnaaye aynu haatanna jaleecno dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakaysanee ramadaan waa qayb ka mid a silsiladii dheereyd ee ergidii furqaan iyo weliba cabdikariin jiir dhegaysa aboon اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
dabadeed ayaan low waxa eebba kaa wacay cirka oogadiiso nabawgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno allaheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiyo iftiinku kuu soo igmadayo gaaliyo islaamku uu arrimi ku yiriyo
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
urur weyne waataad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyadda carruuraha gardarrada abwaanada uushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad u adkaysanayse
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
waa tahay dhegaystayaal khasiidadaasna bammaanka ayaa gunaanud u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen shirwax iyo aniga jamaal axmed cismaan iyo sandheere dhammaantii oo isku duubaan waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise la nabadgeliyo
waan waanta eebbiyo amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jahaadba birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
dhiiggii ordaaya oodaha la tegayo ololkii xunaynba boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo utunkaa maqnayd baad aarkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto